dhegaystayaal waa marka hore waad salaamintiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaynu warbixinteenna aynuku soo qaadan doon waxaynu warbixinteenna aynuku soo qaadan doonaa mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta waxay cod gacantaag ah ku meelmariyeen xeerka maaraynta deegaanka xeerkaasi oo wax kabedel iyo kaabisba ay ku sameeyeen mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan fadhigii maanta golaha wakiilada somalilan oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku hansiyeen xeerka maaraynta deegaanka oo ay wax kabedel iyo kaabis hore ugu soo sameeyeen mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan waana kan guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax oo ku dhawaaqaya natiijada ay ku meelmariyeen kuna ansixiyeen xeerka maaraynta deegaanka ee waddanka afar xildhibaan waxay oggolaadeen sidii golaha ku ansixiyey siddeed iyo labaatan waxay raaceen waxbeddelkii guurtida samayseen labiyo toban xildhibaan waa ka aamuseen guddoomiyuhu muu codayn wuxuu asax ku yahay golaha guurtida waxbeddelkay soo samaysay dhinaca kale mudanayaasha golaha wakiilada somalilan waxay cod gacantaag ah mar labaad ku ansixiyeen qodobada uu ka kooban yahay xeerkaasi maaraynta deegaanku waana kan guddoomiyaha golaha wakiilada oo natiijadaasi oo natiijada codayntaasi mar kale ku dhawaaqaya xeerka qodobka koowaad ilaa qodobka koob iyo sagaashan sidii aynu ugu kala codaynay labiyo afartan xildhibaan waxay oggolaadeen qodobka koowaad ilaa koob iyo sagaashanaad sidii loogu kala codeeyey in lagu ansixiyo ciidama diidin laba xildhibaan waa ka aamuseen guddoomiyuhu muu codayn xeerkaasi saas asax ku yahay gabagabadii fadhigaasina guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax waxa uu mudanayaashaasi uu ku wargay in maalinta berri ah ay mudanayaasha golaha oo ay ansixin doonaan xeerka kufsiga dalka isagoo mudanayaasha ka codsaday inaanay fadhigaasi ka maqnaan oo ay soo xaadiraan berrinta waxaa loo codaynayaa xeerkii kufsiga wakhtigu waa sagaalka xildhibaanada joogaana waynay hore u yimaadaan xildhibaanada golaha ka maqanna waynay degdeg u yimaadaan fadhiguna waynoo xidhay